bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsan idin heesan waxaa ugu waaweyn
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo isku shaandhayn ku sameeyey taliyayaasha qeybaha galbeed bari iyo weli weliyo cadde ciidanka booliska gobolka banaadir faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal khasaare geystay oo u dhexeeyay maleeshiya beleed hubeysan oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud degmada warta nabadda ee deegaanka gubadley oo maanta ku ballansan kulanka samafaylalka tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo maanta dowladda talyaaniga kala wareegtay gaadiid iyo agab iyo qalab militari kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir oo amiirka magaalada riyaad kala hadlay horumarinta mataaneynta magaalooyinka riyaad iyo muqdisho hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo dad gaaraya lix boqol oo qoysa ku wareejisay deeq gargaar ah dadkaas oo ku nool degmada wasil ee gobolka madooga
shacabka ku dhaqan muqdisho oo maalintii ugu dambeysay aad u dareemayay khatar amniya oo ka jirta degmooyinka qaar kadib markii weeraro dhacayay dilal ay ka dhaceen wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn koox ka tirsan fallaagada ka dagaalanta dalka jad oo loo xiray dilkii madaxweynihii hore dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duurnimo arbacaa bisha saddexaad sanadaha aad maqasheen oo qodobanay wararka isagoo faahfaahsan kusoo dhawaada aynu ku bilowna taliyaha ciidanka booliska dowladda ayaa isku shaandheyn ku sameeyey talisyada booliska qeybaha galbeed barihi iyo weliyo cadde ee ciidanka booliska gobolka banaadir taliyaha ciidanka guud ee booliska dowladda waa gobolka banaadir gaashaan la sare mahdi cumar muumin ayaa maanta waxa uu qaaday tallaabo isbeddel ugu sameeyey inta badan taliyaasha booliska ah ee magaalada muqdisho macalin mahdi ayaa isku shaandheyn uu ku sameeyey waxa ay saameysay taliyaasha qeybaha iyo saldhigyada ee degmooyinka gobolka banaadir iyadoo sidoo kale saraakiisha qaar ay xiralka laga qaaday halka kuwo kalena la magacaabay wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha guud ee booliska gobolka banaadir ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha qeybta weliyow cadde oo lagu magacaabay gaashaanleh daa-uud caraale halka taliyaha qeybta bari ee gobolka banaadir isna loo magacaabay sarkaal lagu magacaabo macalin aadan sidoo kale gaashaanleh maxamed cabduqaadir muushin ayaa isna loo magacaabay taliyaha qeybta galbeed iyadoona xilka laga qaaday taliyihii waa taliyihii qeybtaas hayay ee yaasiin ganey sidoo kale waa yaasiin farey sidoo kale waxaa isku beddel lagu sameeyey qaar ka mid ah taliyaasha saldhigyada degmooyinka booliska gobolka banaadir waxaana wareegtada ay sidoo kale xeerarka loogu magacaabay taliyaha saldhigga booliska degmada kaaraan ayaa loo magacaabay waa taliyaha saldhigga degmada kaaraan ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga dharkenley halka taliyihii saldhigga degmada dharkenley isna loo bedelay dhanka degmada cabdicasiis taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis ayaa waxaa la geeyey saldhigga waaberi iyadoona xilka laga qaaday taliyihii hore u hayay xilkaas sidoo kale taliyaha saldhigga degmada shibis ayaa waxaa loo bedelay degmada yakshid ee gobolka banaadir sida lagu sheegay wareegtada kasoo baxday xafiiska taliya mahdi dhinaca kale waxaa taliyaal cusub loo magacaabay saldhigyada booliska ee degmooyinka xamarweyn iyo xamar rajab kadib xiralkii laga qaaday taliyaashii degmooyinkaas hore u hayay si kastaba isbeddelkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatanay dowladda soomaaliya ay qorsho gaar ah u dejisay sugidda amniga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maadaama la gudagalayo bisha barakeysan ee ramadaan oo bilaaban doonta caawa ama iyadoona inta badan dunida islaamka laga filayna caawa ay ka bilato bisha barakeysan ee ramadaan iyadoona dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in amniga caasimadda ay aada u xaqiijiso
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaysa dagaal khasaare geystay oo u dhexeeyey maleeshiyo beeledyo hubeysan oo ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud saleemaan cadaal ayaa warkan faahfaahinaya warar naga soo gaaraya deegaano dhaca bariga degmada kuriceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal beeleed geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu daba socdo dagaal shalay geligii dambe ka dhacay isla deegaanadaasi waxaana goobjoogayaal ay ku waramayaan in dagaalka uu maanta ka dhacay deegaanada ilix kalqoryaaleh iyo sidoo kale ceel barfankey wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan dagaalkan uu salka ku hayo isku qabsiga dhuldaaqsimeed halkaasi ku yaala maadaama dhowaan ay corteen rababka sanadkan waxaana jira khasaaro isugu jira dhimashiyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi kuwaasi oo soo galgaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay laamaha amniga galmudug iyo sidoo kale maamulka degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaana weli ka hadleen dagaalkaasi hase yeeshee inta badan deegaanada galmudug ayaa waxaa kusoo lalaabtay sanadihii ugu dambeeyey colaad beeleedyada halkaasi ku dhexmaraya dadka deegaanka
degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyo deegaanka gubadley ayaa galabta ku balansan kulanka kama dambeysta ee tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir cali aadan ayaa warkaan faahfaahinaya
fiinaalka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa maanta waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka injineer riso ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir iyadoo fiinaalkan ay isugu yimaadeen degmooyinka warta nabadda iyo sidoo kale deegaanka gubadley oo markii ugu horreysay soo tiigsada tartankan kulankan fiinaalka ayaa markaasi mid aada u xiiso badan ayaa waxay iskugu imaadeen labadan degmo iyadoo heerkii markaasi ugu dambeeyey ay isla soo gaareen degmooyinka kale ah yaakshiid iyo gubadley iyo sidoo kale degmada warta nabadda iyo shangani iyadoo markaasi gubadley ay kasoo tallaabsatay degmada yaakshiid iyadoo rigoorayaal kaga soo adkaatay dhanka warta nabadda ayaa waxay degmada shangani dhankeeda waxay kusoo kusoo suuldaartay rigoorooyin iyadoo markaasi iska xaadirisay tartanka fiinaalka tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir markii labaad oo xiriira degmada ama deegaanka gubadley ayaa markii ugu horeysay soo tiigsatay tartankan fiinaalkiisa iyadoo markaasi wacdaro ka dhigeysay xilciyaareedkan ciyaartooydooduna ay ahaayeen kuwo u diyaarsan qaab ciyaareedkooduna aada u wanaagsanaa waxaana markaasi kulankan maanta fiinaalka ee tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir maanta aada loogu diyaar garoobay in laga daawado magaalada muqdisho iyagoo markaasi kulankaasi uu dhanka ay ka dhici doono garoonka injineer riso ee degmada cabdicasiis waxaana markaasi la rajeynayaa in galabka uu laga baasan doono waqtiga sagaal saac iyo soddon daqiiqo marka ay tahay garoonka injineer riso ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir
dowladda soomaaliya ayaa dowladda talyaaniga kala wareegtay gaadiid iyo qalab ciidan kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho cabdisalaam juulo shaakir ayaa warkan faahfaahinaya wasiiru dowlaha amniga iyo iyo taliyaha booliska ayaa ka qayb galay munaasabad safaaradda talyaaniga ku wareejisay gaadiid dowladda talyaaniga ugu deeqday ciidamada booliska dowladda soomaaliya taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal sum sulub axmed firin oo ka hadlay munaasabadda ayaa ugu mahad celiyay dowladda talyaaniga taageerada ay siiso ciidanka booliska soomaaliyeed safiirka talyaaniga roberto fici ayaa sheegay inuu talyaaniga taageero codsiga ama taageero codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud u jeediyey madaxda talyaaniga si ay gacan uga geystaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa ka mahad celiyey taageerada iyo garab istaaga dowladda dalka talyaaniga ay siiso ciidamada amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya
gudoomiyaha gobolka banaadir anadoqa muqdisho oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ayaa waxa uu amiirka riyaad kala hadlay horumarinta iyo mataaninta magaalooyinka riyaad iyo muqdisho waryahayga cabdinasar cadaal ayaa warkaan faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa kulan la qaatay amiirka magaalada riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada sacuudi carabiya amiir faysal bin cabdilcasiis ayaaf iyo sidoo kale xubno ka tirsan madaxda dowladda hoose ee magaalada riyaada amiirka riyaad iyo duqa muqdisho ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka xoojinta xiriirka iskaashiga iyo sidoo kale waxwada qabsiga labada caasimadood iyo weliba isdhaafsiga iyo aqoonta iyo waayo aragnimada sidoo kale waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa kamid ah maareynta iyo horumarinta dowladaha hoose iyo sidoo kale isku xirka magaalooyinka riyaad iyo muqdisho kulanka ayaa waxaa gudoomiyey waa kulanka ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ku weheliyey danjiraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u jooga dalka sacuudi carabiya saalim macow xaaji gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamul gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa amiirka caasimada riyaad faysal bin cabdicasiis ayaafa kaga mahad celiyey martiqaadka iyo sidoo kale soo dhaweynta ballaaran uu sameeyey wafdiga waa wafdiga ka socdayay caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale iyo weliba sidii uu xoogga u saarayo iskaashiga iyo waxwada qabsiga ee dhexmara labada caasimadooda
hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa dad gaaraya lix boqol oo qofood oo qoysas ah iyagu u qeybisay deegaanka wasiil ay kaga sugan yihiin deegaanka wasiil ee gobolkaasi galgaduud ah cabdixiid cabdulaahi dahiir ayaa warkan faahfaahinaya musiibooyinka qaranka ee soodma ayaa degmada wasiil ee gobolka mudug waxa ay gaarsiisay gargaar ay u qeybisay dad gaaraya lix boqol oo qoys kuwaasoo isugu jira dad danyar ah oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha iyo colaadaha ka jira tuulooyin hoostaga gobolka mudug raashinkan la gaarsiiyey qoysaskan ayaa isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka waxa ayna u mahad celiyeen hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka cabdisalaan cabdulaahi cumar agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta soodma ayaa ka warbixiyey gargaarkan waxaan joognaa degmada wasil ee gobolka mudug waxaan soo gaarsiinay deeq raashina oo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee ugu talagashay dadka deegaankan wasaaradda gargaarka galmudug ayaa nagala shaqaysay arrintan inay suurto gasho waxaan deeqdan ugu talagalnay xilliga abaarta ee lagu jiro adag iyo maaragtay dhulalkan maadaama ay ka socdaan howlgallo xoreyna inay dadka deegaanka wax un ay nolosheeda ka bedasho wax tiro badan ma aanan keenin laakiin wax yaraan keennay waxaas yarkaa waxaan ugu talagalnay bisha ramadaan ee nagu soo foolle ee ay dadku xoogaa micishadaas yarta ah ay wax un noloshooda ka bedasho deeqdan waxaan ugu talagalnay degmooyin ka mida degmooyinka galmudug waxaan ka xarig jaraynaa saakay degmada wasil oo nasiib u yeelatay in ayada aan ka daafurno waxaan tegi doonaa xaradheere waxaan tegi doonaa baxdo tuulooyin badan oo degmooyinkaas soo simaada ayagana sidoo kale aan gaarsiin doonaa wixii aan ugu talagalnay degmada wasil annagoo kaashanayna wasaaradda galmudug waxaan ku wareejinay maamulka degmada oo gudoomiya xaaji cali nagala joogo ayaguna waxay ku sii wareejiyeen dadkii deegaanka ee xaqa u lahaa inay gaarto deeqdaani oo aan runtii dhowr boqoloo qoys oo deeqdan la gaarsiiyey maanta aan hortooda aan hadda taagannahay oo aan qaybinay oo aan markhaatina ka nahay inay sidii loogu talagalay ay u gaartay deeqdaani waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya wasaaradda gargaarka galmudug oo arrintan inay suurto gasha nagala shaqaysay iyo sidoo kale maamulka degmada wasil annaga runtii mas-uuliyadeenna waxay ahayd inaan ka jawaabno baaqii madaxda qaranka ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ugu horeeyaan iyo gudoomiyaha hay-adda oo runtii maxamuud macali cabdulle oona amray inaan deegaanada ay ka socdaan howlgallada xoreynta abaaruhuna ay u dheeryihiin dadka ku nool lala gaaro wax un gargaara oo ka yimid dowladda federaalka ha badnaato ha yaraato laakiin inaan mas-uuliyaddii qaadanno oo aan deegaanadaas ay maaragtay howlgalladu ka socdaan ee cadowga horey looga xoreeyey ee abaaruhu dheerga u yihiin iyo dadka difaacyada ku jira ee runtii qaranka u shaqaynaya aan wax un deeqa soo gaarsiino runtii dadkan waxaa isugu darsantay abaar iyo colaad labaduba waa kala daran yihiin annagoo taas ka duulaynaa marka saaka halkaan soo gaarnay meelo kaleoo fara badanna waa gaari doonaa meelo hadda la xoreeyey iyo kuwa la xoreyn rababa oo runtii qorshaha ku jira intaba hay-addu waxay u diyaarsan tahay inay gurmad gaarsiiso oo heeganaan ku jirnaa galmudug oo runtii shaqadaa nala qabatayna mar labaadaan u mahad celinayo agaasimaheedii uu nala joogo gudoomiyaha degmada wisil cali xasan guuleed iyo agaasimaha wasaaradda gargaarka galmudug cumar xasan xaaji ayaa u mahad celiyey hay-adda soodma
labaad waxaan mataqaanaa muxuu ahaa in mahad celinaynaa hay-adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo raashinka kana soo gaarsiisay baan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyo muxuu ahaayen dowladda galmudug ayaan mataqaana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waan na soo gaaray waana mataqaan sidii loogu talagalna waa meeshaas mataqaan isku nimid weeye gacantaan ku haynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxnootimid waa mahadsan yihiin maanta waxaan joognaa wasiil sidii oo agaasimo u sheegay wasaaradda gargaar galmudug ayaa kala wareegtay maamulka sodma hay-adda federaalka ee maareynta musiibooyinka oo toddobaatan metrika tan raashin oo wasiil loogu talagalay annagana maanta qaybtii u horreynaan deex furnay si ay noola socoto sodma noola ogaato maamulka anagoo marayna dowladda hoose degmada ayaan ku wareejinay farxaday noota insha allah waxaan u gudbaynaa degmooyinka kale si aad ugu adeega
shacabka ku dhaqan muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay aada u dareemayay khatar amni oo ka jirta degmooyinka qaar ee gobolka kadib weeraro ka dhacay sidoo kale dilal iyo dhac loo geystay dadka ku nool degmooyinkaas oo warbixintan soo socota waxaa ku eegeysaa wareega farxayo muraad bartamihii sanadkii hore ee labada kun labaiyo labaatankii ayay magaalada muqdisho ka bilowdeen kooxa dhallinyaro ah kuwaasi oo ku hubeysan mindiyo baangado iyo birar waxaana khatar amni ay geliyeen dadka shacabka ah ee ku nool degmooyinka kaaraan wadajir yaaqshid iyo dharkeenley dhalinyaradan oo isku bahaystay degmo degmo iyaga oo weerar ku qaada kooxaha sidooda oo kale u abaabulan oo kasoo jeeda degmo kale hayeeshee khatartu waxa ay siyaaday markii kooxahan ay bilaabeen in ay weeraraan xaafadaha iyo dadka caadiga ah ee maraya wadooyinka muuqaalana ka duubaan iyaga oo ka dhacaya wixii ay wateen oo agab ah liibaan cabdi warsame waxa uu ka mid yahay dadka dhibanaha u ah kooxdan
maadaama meesha u socda bajaaj ma geli karino xaafado luqluuqa iska aad luuqiyaan ka leexday markan aan saddex waddo dhaafa camal aan waxaan ka war helay weerar lagu soo qaaday oo dharbaaxyo laga dhuftay dhinaca dambe surka horaan u dhacay hore markaan u dhacay laba qof a iga dul yimid haraatay ugu bilaabeen markaas waxaan sameeyey waan isceli waayay marka waana naxay waana wareersanahay marka meesha maadaama luuq ahayd horaan waa orday markaan is leeyahay toban tilaabaa qaaday meeshana aan luuqi ka baxay waddo haawey ah meesha maraysa oo aada u weyn meeshan ku dhaca haddana way iga daba imaadeen markii hore laba ahaayeen laakiin markii dambe afar qofay noqdeen
kabtan cabdifataax malaaq oo ah taliya ku-xigeenka saldhigga degmada dharkeenley oo la hadlay bilan meediya ayaa sheegay in ay ciidamada booliiska ee degmada weerar ay kula jiraan kooxahan
way jirtaa inay caqabad ku hayaan ciyaarkan magaalada degmada laakiin waa la dagaalanaa kama fadhino habeenay maalin xalaa ugu dambeysay qayb ka mide nin muwaadinay tooreeyo ku dhufteen isbitaal madiina xalay lix saac camal xilli dambe aheyd isbitaal madiina ugu tagay saddex ka midaan soo qabtay oo haynaa kobana waa dhiman yihiin inta dhimanna waa ku daba jirnaa ma dhici doonto in xalmastoor inta lagu galo ay ku dhammaata saldhigga sharcigaa la horgeyn doonaa wax alaali waxay galanaa waa la fujinaa waa la waafajinaa hadduu ilaah raalka noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan
iqraa xasan maxamuud oo ku nool mid ka mid ah kaamaamka ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegtay in ay qarka u fuushay in ay kubsadaan kooxahan islamarkaana ay dirqi uga badbaaday kadib markii ay weerareen mooto ay saarneed mootada waxaa la soo deeg ma soo dega ayaan dhahaa kadib buu xijaabka mid iga qabtay markaasaa war sii daana midna afkoo iga qabtay kadib adii wiilka mootada iyo mootada iga soo dejin wiilka mootada direen marka adii ayagoo mooto kale oo ii sii wadaan inta qayliyo aan mid iska dhiciyey aan dhuuntaasaan ka qabtay markaa dhuunta ka qabtay oo dharbaaxa indhaha iigu dhuftay oo xabadan iila soo aaday wax muusan gaarsiin laakiin ilaahay baa abood isiiyo markaas aan yacni aan iskaga celiyo laba ka mida way taagnaayeen midaa marka adii ila dagaalaya marka ila dagaalay markaan tiska celiyey gacmo iga heyey hal gacanaa ka baxsaday dhuuntaan ka qabtay dhuun markaa ka qabtay oo waxabad ila aada markaa
maxamed aadam oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee soomaali public agenda ayaa ku taliyey in dhalinyaradan loo helo wacyigelin iyo shaqo abuur si loo xakameeyo daroogada iyo khatarta amni ee ay geystaan maadaama dhallinyaradan ay isticmaalaan intooda badan daroogo
in dadka shaqo loo abuuro dhalinyarada badan waxyaabaha in sababin waxaa ka mid a shaqa la-aanta oo in marka shaqadii loo abuuro oo laga mashquuliya waxan oo ay ka mid tahay iyo sidoo kale waxaa kaloo lagula talin karaa in la xakameeyo mataqaanaa dragska oo wadanka soo galo iyo kuwan gudaha lagu sameeyo lagu farsameeyo oo salahan macnaha dabcan ama dekeday kasoo degaan ama airboodka
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka jaad ayaa gacanta kusoo dhigtay ragga looga shakisanya dilkii madaxweynihii hore dalkaasi idris debi idris debi ayaa la dilay kadib markii caasimada dalkaasi jamciinaha ay ka dhaceen qalalaaso kadib markii kooxaha iyagu kasoo horjeeday xukunkiisa ay dilkaasi geysteen wasaaradda arrimaha dibadda ee maxkamadda dalkaasi ayaa sheegtay dadkan in maxkamad la soo taagayo islamarkaana lagu qaari doono sharciga u yaala dalkaasi guud ahaana warkii doornimo idaacadda dalsanna waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel